odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada baydhabo waxay sheegeen inay taageereen banaanbixii dhowaan lagu qabtay degmooyin ka tirsan gobolka bokool oo lagu dalbanayay in ciidanka etoobiya ay sii joogaan oo ay nabadda gobolkaasi ka qayb qaataan waxay sheegeen odayaasha hadlay in ciidanka etoobiya ay muddo sugayeen amniga deegaanada koonfur galbeed islamarkaana aysan suurtagal ahayn in la dayaco amniga deegaanada ciidamada etoobiyaanka ay hadda ku sugan yihiin malaaq xasan cali khatar oo ka mid a odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa caddeeyey haddii qorshe la-aan ciidanka etoobiya laga saaro deegaanada koonfur galbeed kooxda al-shabaab ay la wareegayso deegaano badan oo koonfur galbeed ka tirsan
masar ilaa laxdankii maynan suu biijirtay waxbarasho la raaw soomaali walbada waa yaa anfadiidi laakiin walbarasho iyo amni hob qoyankee muhiimadda la saaray amniga muhiimadda la saaray maal arey barnaamijkiisu maka doay ma arey rabbi ijcal haadaa baladan aaminan warzuq ahlahu ari beled adiiba nabadba injarna walbarasho ma jaraas ganacsi ma jaraa horumar ma jaraa walba jaraayan etoobiya madaxweyne xasan sheekh usuu baasi lahay walaalagan amniga qaadohay adownin loo isu lahay hadan siilay lenon adaleegad gudoomaas hoo fadaas dheh en taas iyan inta anku gudube oo magi burburka isu dhihi walaay dhihi iyo walaa ilaan had etoobiya nin hayto saasa anku hadale masarna mayla reeyihi wan i gomarsheenta weelimalka ma hadayo afarta si burbur jari masar maynin gobol taaberato intu halmaala intiyan gurmad maynoo dhahaye musulnimada walaalnimo inama akhlatu muslima iska masar afrikaana asdana mandaqada arabta iskala jarna intaas dhan dawlada kale ku dhawaayt laakiin wal inaga wata malawa wal inaga wata malaga etoobiya nin laanta masar walaalnimo tiida maynin laanta etoobiya nin laanta xaqiiqadii saas horta ma siin sheegay koonfur galbeed markina raaw dadka oo koonfurta Soomaaliya ba anka dawlad jeelaana may cadeen eh madaxweyne kasta markii la doorado madaxweyne la ero gobolkiisu ka dhalay soo seen bay dhawi kooye ilaa hadda saadagaas dheer meel ragiyadag yaan meher galaas loo ilmu korgalaas loo gaas ka biyaas yaan midhoos meel daba kaasleeyaan wal kaas la habaab sin diido haytaan een hadana meel latiin wadani ma qaran qarankii khiyaameen latiin odayaasha koonfur galbeed waxay kaloo xuseen inaan loo cagajugleyn karin xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee ka hadlay magaalada muqdisho kuwaasi oo sheegay ciidanka etoobiya inaysan ka bixaynin deegaanada koonfur galbeed malaaq cusmaan macalin ayaa ka hadlay xildhibaano shalay ka hadaleen aayaha koonfur galbeed ka hadaleen koonfur galbeeda matalaayan unin matalaayan koonfur galbeeda matalaayan unin matalaayan xildhibaanadiida lanki xildhibaanadaas wali aragen wali aragen iyoonay wali iyo ka haden lanki dhiban aragi uurga biishaan biyaalana madaxweynow howal iska darani howal iska darani wala iska darani mala adlatanta miroogu wala iska darani wali un iska darani hoosidii in iska darani in wadaan un uninin madaxa banaan koonfur galbeed hoo shalbasadaanagna adikoo sugaan una deegaanga lana dada lana diinga lana odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa dowladda federaalka ka codsaday inaysan horseedin dhibaato aan laga soo kaban karin oo ah in mar kale shabaab ay la wareegaan deegaano badan oo xur ah waa kan malaaq mustaf sheekh axmed oo ka mid a odayaasha dhaqanka shirka jaraa'id ka hadlay dowladda godgoofa iyo haankubaha korniinkiridne fadan dad dowlad jeel diin jeel waddankii jeela'an may dareemuhayne murugbanna galay dowladdii oo goofla giridohayo argohayn iyo haankubahadoon may kuma dhaha maamul goboleedaa danoo jeylalhaysar danoo jeymay layn lahayd maamul goboleed madaxweyne leh oo barlamaan leh odayaal dhaqan leh deegan e xuduudo jey gorodow may liin lahaysar dalshay may doojey liin lahaysar armoo jey may liinka kaksanyi koonfur galbeed madaxweyne lata taleediyo iyowa le lanki male leh usuko eh tan lamaad etoobiya afka laga dohay etoobiya dalkan wala ku dhihi jari koonfur galbeed meelo lahaysadaay ebadjee laka fadhiyaay ow liinku lahaana yahaynta hortub ciidanka etoobiya ayaa deegaanada koonfur galbeed kaga sugan siddeed degmo oo ka mid a gobollada baay iyo bokool maalmihii ugu dambeeyey bixitaanka ciidamada etoobiya ayaa noqotay midda loogu hadalhaynta badan yahay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo